guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa dhagaxa dhigay waddo cusub oo inta looga taas oo lagu hirgelinaya waaxda agtooba ee degmadaasi mashaariicdan ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo adeegyada bulshada iyo bilicda caasimadda iyadoo la rajaynayo in wadadan cusub ay fududeyn doonto isku socodka iyo gaadiidka islamarkaana ay kor u qaadi doonto ganacsiga deegaanka guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali axmed faarax ayaa xusay in mashruucan uu qayb ka yahay qorshayaasha lagu horumarinayo waxyaha kala duwan ee degmada iyadoo bulshada deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan ilaalinta iyo daryeelka wadooyinka la hirgeliyey wadadan waa mid ka mid a wadooyinka ugu saxmadda badan aan dhihi karaa gobolka banaadir qofkii yaqaana yaqaano wadadan waxay kasoo leexataa isgoyska cali suufi markii laga soo dao wadada shaqaala lasoo qaado intaan saldhigga la gaarinay ka leexataa halkaana waxay ka dhacdaa iskuulka caanka ah ilays school ayay ka dhacdaa sidaa darteed waa mid ka mid a wadooyinka ugu muhiimsan magaaladan dadka degmadan degan hodan iyo maamulkoodu mar walba waxay ka shaqeeyaan waa isku xirka bulshada sidii bulshada iyo maamulka wada jiraaho ay wax u wada qabsan lahaayeen runtii marka wax la wada qabsanaana dee waa bulsho iyo maamul isleh unbaa wax wada qabsada sidaad og tihiin dad shacab ah oo aan maamulkooda haysan waa caqabad badan iyo dhibaato badana ku imaan karta odayaasha deegaankan walwal badan ayay waxay ka qabeen wadadan wadadan waxaa ka baxa wadooyin kale oo yaryara oo tiro badan oo laamiyada isku xira wadadan marka waxay isku xiraysaa wadada taleex haddana iyo wadada shaqaalaha haddii la yidhaahdo